halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban reerka fimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subaxnimo sabti ah bisha ogosna waa lix sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
ninka la yidhaahdo donald trump ee ah musharaxa xisbiga republicaanka ah ee waddankan marka arrintaasi waa arrin gef ku ah soomaalida waa arrin gef ku ah xitaa dadka uu sheegayay oo ah dad yaqaana soomaalida halkan degan soomaalida halkan degan waa dad muddo badan joogay iyo qaar cusuba waa dad maxaa tiraa bulshadii ku milmay waa ardada magaalada portland ee iskuullada dhigata in ka badan boqolkiiba toban waa soomaali waxayna soomaalida ku jirtaa qaybaha kala duwan ee maxaa tirahdaa bulshada
kaasi waxa uu ah doctor axmed cabdulaahi canjeero oo ka mida jaaliyadda soomaalida ee gobolka maine oo ka jawaabaya musharaxa madaxtinimada maraykanka ee xisbiga jamhuuriga donald trump oo weerar afka ah ku qaaday soomaalida maraykanka mar uu ka hadlayey magaalada portland ee gobolka maine waxaad kaloo dhagaysan doontaan dalka baraaziil oo xalay ay ka furmeen ciyaaraha olombikada adduunka qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa barnaamijkana marka horese waxaad kusoo dhawaataan oo warkii dunida
ra'yi uruurin dadweyneoo doorasho oo la qabtay dhowaantan ayaa waxa ay muujinaysaa in musharaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga donald trump ay ka wadato dhigiisa xisbiga kale ee dimuqraadiga hillary clinton isbuuc kadib markii lasoo xiray shirweynihii xisbigaasi dimuqraadiga ay ku yeesheen magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvania ee dalka maraykanka cod uruurintaasi la sameeyey ayaa muujinaysa in clinton ay ku hogaaminayso trump afartan iyo sideed boqolkiiba halka isaguna uu yahay soddon iyo sideed boqolkiiba bishii julaay clinton ayaa looga horreeyey saddex boqolkiiba sida la sheegay inta badan dadka laga sameeyey ra'yi ururintaasi ayaa ah dad waaweyn oo codadkooda ku dhiibtay iyaga oo sheegay inay ayada ugu codeynayaan oo ay haatan isu bedeleen sababo la xiriirta trump oo wakhtigan markii ay arkeen kadib hadallo badan oo kasoo yeeray ee go'aan ku qaateen
furitaanka xafladda ciyaaraha olombikada caalamiga ah ayaa si rasmiya uga furmay dalka brazil iyadoo tobanaan kun oo dad ah ay goobjoog ka yihiin laguna bilaabay heeso lagu ammaanayo dalkaasi brazil saddex bilyan oo dad ah ayaa la filayaa inay ka daawadaan xafladdan telefishinka iyada oo ay ka qaybgelayaan laba boqol oo kooxood oo ciyaartooy ah kuwaasi oo ay ku jiraan kooxdii ugu horreysay abid ee lagu soo ka tartamaya arrintaasi kooxahaasi waxaa ku jira toban ciyaartooy oo ka kala imanaya dalalka koonfurta suudan etoobiya jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo suuriya waxaana dhammaantood soo xushay guddiga olombikada ee dalalkooda iyo dalka martigelinaya ee kenya luxembourg brazil belgium iyo jermalka tobanaankan ciyaaryahan ayaa ah lix nin iyo afar dumar ah oo ka qaybgelaya tartamada orodka lagdanka iyo dabaasha subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a murashaxa madaxtinimada maraykanka ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa weerar afka ah ku qaaday soomaalida maraykanka mar uu ka hadlayay magaalada portland ee gobolka maine jaaliyadda soomaalida ee ku nool gobolkaasi ayaa arrintaasi ka jawaabay haddaba si aan arrintaasi faahfaahin uga helno ayaa waxa aan ka waraystay doctor axmed cabdulaahi canjeero oo ka mid ah xubnaha jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka maine ninka la yidhaahdo donald trump ee ah musharaxa xisbiga republicaanka ah ee waddankan wuxuu yimiday magaalada portland ee maine shalayto oo khamiis ahayd marka hadalkiisii inta badnayd wuxuu kusoo qaatay hadallo iska horkeenid dadka magaalada degana dadka gobolkan degana ama dadka waddanka jooga ah wuxuu ayaaba uu yidhi waxaa ka mid ahaa in ay soomaalidu ay ka yimaadeen meelaha adduunka ugu khatarsan oo ay dhibaato badan ka jirto wej ma ahan arrintaas arrin beena laakiin wuxuu yidhi ma ogtihiin arrintaas isagoo ula jeeday inuu yidhaahdo dhib bay keenayaan waxaa kaluu sheegay inay dhib ku yihiin maxaa tiraa dhaqaalaha gobolka iyo dhaqaalaha waddanka oo dhan iyo nabadgelyada marka arrintaasi waa arrin gef ku ah soomaalida waa arrin gef ku ah xitaa dadka uu sheegayay oo ah dad yaqaana soomaalida halkan degan soomaalida halkan degan waa dad maxaa tirahdaa muddo badan joogay iyo qaar cusuba waa dad maxaa tirahda bulshadii ku milmay waa ardada magaalada portland ee iskuullada dhigata in ka badan boqolkiiba toban waa soomaali waxayna soomaalida ku jirtaa qaybaha kala duwan ee maxaa tirahdaa bulshada waxaa ku jira soomaali ee ka shaqeysa waxbarashada caafimaadka dhakhaatiir iyo nerses iyo maxaa tira soomaali a ku jirta ee booliiska waxaa ku jira hooyooyin dhalay eecaruur ku jirta militariga marka arrintan waxay arrin gef ku ah soomaalida iyo dhammaan dadka communityga main degan ama maxaa tira dalka maraykanka degan mana ahaynin madaxweynenimo isu sharaxaya oo ama u sharaxan inuu madaxweynaha waddankan noqdo in uu maxaa tirahdaa qaybis iyo dad meel degan sida gobolka mayno oo nabad iyo wanaag ku wada degan intuu u yimaado uu maxaa tiraha ka dhex rido rabshado iyo inuu iska soo hor keeno maxaa tirahdaa dadka bulshada meesha degan donald trump maxay tahay sababta ku kaliftay inuu hadalkaasi yidhaahdo iyo ninka anigu ma aqaano mana la arag marka laba arrinba ma ninku ma waxay ka tahay caqli aqoon may arrintu sidaas ka tahay mase wuxuu dan mooday oo arrintan xumaan iyo ulakacow arrinta saan u samaynaa maxaa tiraa niyo labaduba ma caddo maxaa yeelay marka uu maqlo uu maqlayaa in dad badan ay ka horjeedaan arrintan qaybinta marna uu maagayo maxaa tiraa dadka curyaaminta ah mar uu maagayo dadka dumarka mar uu maagayo dadka soo galootiga ah ama mar uu maagayo mexicaanka haddana uu markii ugu dambeysay uu maagay oo uu muslimiinta maagay uu haddana maagayo maxaa tirahdaa soomaalida si gooni u maagayo marka arrintan runtii waa la dhihi karaa ninku ma caqli aqoon baa halkaas ka joogto waa la dhihi karaa ama garaadkiisaaba intaasa marna waa la dhihi karaa ninkan maya waa ninkan nin howl weyn oo maxaa tirahdaa damacsan oo xumaan intaa la eg damacsan oo intentionskiisa ama ulajeedkiisa uu xun yahay oo raba inuu uu maxaa tirahdaa sida inuu bulshada iska hor keeno uu waddanka qaybiyo uu dhib u horseedo maxaa tirahdaa dalka maraykanka iyo dunida oo dhanba khudbadda donald trump maxay tahay qaybta ugu adag ee ay soomaalidu aadka uga cabanayaan waa arrimaha uu uu uu ka sheegay soomaalida waxay ahayd wuxuu yidhi crime rateka ama maxaa tiraha faldambiyeedka ka dhacay gobolkan aad iyo aad uu kor ugu kacay waana arrin xaqiiqda ka fog oo maxaa tira soomaalida aysan qayb ku lahayn ama hadday qayb ka tahayna maaragtay wax sida uu sheegay oo dembiga kor u kacay ah midda labaad uu sheegayna oo ah dhaqaalaha inay ku yihiin culays labadaasina wax ka jira malaha marka uu ku jiray gudaha donald trump booliis soomaali ah gabar soomaaliya oo booliis ayaa joogto ciidanka ka mid a oo dadka ilaalinaya magaalada ka mid ah maxaa tirahdaa aniga hadda cabdullaahi ahaan waxaan iskuulka ugu weyn magaalada waxaan ka ahay maamula ku-xigeen marka nerses badanaa ku gabdhaha oo soomaaliya ayaa jira isbitaalada ka shaqeeya marka arrintaas uu sheegay oo dhaqaalaha ay dulsaar ku yihiin oo cala culays ku yihiin iyo midda kaloo ahayd waxay dhib ku yihiin nabadgelyada labadaasa ugu dareed labaduus labaduna ma aha xaqiiq jirta laba arrinbuuba beenabuur
doctor axmed cabdulaahi canjeero oo ka mid ah xubnaha jaalida soomaalida ku nool gobolka mayn oo khadka telefoonka igu warramay halkaad ka socot kala socotana dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga e v o a
subax wanaagsan halkaa warbixinadaasi aad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington dalka baraaziil waxaa xalay ka furmay ciyaarihii olombikada ee caalamiga ahaa waxaana arrintaasi mar dhoweyto aynu ka wareysanay oo aniganba aan ka waraystay cabdinuur faarax oo ku nool dalka baraaziil saare waa mahadsan tahay yaari waa furmeen olamakeeda waxay ka furmeen magaalada weyn ee caanka ee dalxiiska ku fiican ee rio de janeiro la yidhaahdo waxaa hadda socda wadamadii kasoo qayb galay inay mid mid loo yeero calankooda iyo astaantoodana ay ku maraan marka ciyaarihii waa furmeen waddankan brazil oo ay ka furmayaan magaalada rio de janeiro saacaddu markay tahay laba saaco hameyno ayay furmeen waa gartay bal waxaad iiga warantaa intee waddan ayaa ka qayb galaysa waxaa ka qayb galaysa lixdan iyo lix intaan arkay anigu dayskooda lixdan iyo lix wadan baa ka qayb galaysa waa gartay bal sharaxaad yaroo kooban naga sii magaalada real de janeiro sida ay tahay iyo maaragtay waxa loogu doorto bal in ciyaarahan lagu qabto saaray magaaladan waa magaalo aada iyo aad qadiima u ah oo lagu tiriyo magaalooyinka waaweyn qadiimiga oo leh dalxiiska aada ugu fiican waa magaalada labaad ee ugu dad badan ama ugu weyn wadanka brazil markii laga soo kaco magaalada sombol ee ganacsiga ah magaalada waxaa ku yaala stadium ama garoon weyn oo caana oo lagu magacaabo maracana oo dawladdu ay dibahbeen weyn ku samaysay shantii sano ugu dambeysay sidaa darteed ayuu wuxuu noqday garoonka ugu weyn looguna talagalay in lagu furo wuuna cusub yahay oo isagoo cusub oo lagu furayo ciyaarahaas baa asaga loogu doortay waana magaalo aada u weyn oo xagga dalxiiska iyo dadka wadamada kale oo imaanayo brazil ciyaaraha olambikada u imaanay laftigooda ay ay mataqaanaa fursad kale oo dalxiis ay u tahay dadka dalxiisayaasha marka sidaas ayaa loogu doortay iyo iyo iyo dhanka mataqaanaa cimilada oo aan qabowna ahayn aan kulayla ahayn dhexdhexaada waa gartay marka waxaa jirta in dibadbax xoogan ay dadku gaar ahaan dadka magaalada degan iyo deegaanada ku dhow dhow ay kala hor yimaadeen markii koobkii oo dooni lagu sida la mariyey ee magaaladaasi iyo deegaano kale hoos yimaaday iyo gobolada wadankaasi iyaga oo kasoo horjeeda in ciyaaraha lagu qabto olombikada wadankaasi maxaa yeelay xaalada nolosha aada u hooseyso dadka deegaankaasi marka dibadbaxayaasha xaggee ku dambeeyeen hadda sheekadooda saaray way jirtaa amuurahaas way jiraan dabadbaxa noocaasa wuu jiraa dhawaana ma bilaabane laga soo bilaabo xataa koobkii hore ee lagu ciyaaraha hore lagu qabanayay world cupka ama ciyaaraha footballka laba kun iyo afartii xataa xilligaas bay ka mudaharaadeen iyadoo dawladda uu shacabka kasoo horjeedo oo lagu dhaliilayo arrimaha bulshada ama arrimaha daakhiliga inay aada u liitaan sida mataqaana caafimaadka iyo adeegyada kale bulshada sidaa darteed ayaa shacbigu waxay mudaharaadka kasoo horjeedaan inay adeega ama lacagta xoogga leh ee garoomada iyo adeegyada kale lagu qabanayo lagu bixinayo in lagu qabto dalka gudihiisa adeeg loogu qabto dadka sidaasay kaga soo horjeedaan hayeeshe markii dambe xataa waxaa meesha ka baxay gabadhii madaxweynaha meesha ka ahayd dilma hoosef gabadhi lagu magacaabi jiray nin kaloo cusub baa madaxweyne ku-xigeenka ah oo meesha la yidhaahdaa la wareegay xilkii marka dabadbaxayaashii oo markaas aada ugu wajahnaa dawladdii xukuumaddii dilma rosef markii meesha ka baxday mudaharaadyadii xataa way xoogaa way yaraadeen hadda magaaladan caawa markii ay ka furmahayeen ciyaaruhu si weyn baa looga soo qayb galay oo malaayiin dad ah oo shacababa xataa waxay taagan yihiin banaanka kore oo mataqaanaa xaafadda uu ka furmayo dhan waa xiran tahay dalalka lagu qabto ciyaaraha caalamka dhowrkii sana oo meel lagu qabto waxaa jirto in wadamada la geeyo in ay dhaqaale xoogan ayaga laftooda ay kasoo gasho oo hoteeladii ayaa la degayaa makhaayadihii ayaa laga cunteynayaa sidoo kale dadka ayaa dalxiiskii dhaqaale fara badan ayaa kasoo gelaya marka ilaa hadda maxaa isbedela oo magaaladaasi dhismayaal ama hoteelo ama wax kusoo kordhay ah oo xagga dhaqaalaha ah aada iyo aada dhankaas markii laga eego dhaqaalaha kasoo gelaya aada bay dhaqaale uga faa'iidayaan laba bilood ka hor ama saddex bilood ka hor magaaladu hadda siday ahayd iyo hadda siday tahay maanta waa aad bay ukala u kala duwan tahay kasoo kow dadka ka qaybgalahaya ama wadamada ka qaybgalaya waxaa kaloo yimid dalxiisayaal aada u badan oo laba nooc isugu jira kuwa magaaladan dalxiis usoo aaday iyo kuwa ciyaaraha usoo aaday marka dhaqaale xooglaa kasoo gelaya wax kasta waa qaali oo waxay noqdeen wax mataqaanaa suuq hela hadday noqon lahayd tagaasiida hoteelada haddii meelo waxaad arkaysaa magaalada waxay leedahay xeeb weyn oo caana oo layihahda kooba kamaana xataa xeebtii baa la degan yahay oo dalxiisayaashu ay degan yihiin meel mataqaana cimiladeeda aada u wanaagsanah marka dhaqaale fiican baa kasoo gelaya waxaan la isdhihi karaa dhaqaalihii ku baxay garoonka maracana ee caawa ay ka furmahayaan ay kaba furmeen ciyaaruhu dhaqaalihii lagu baxsay saddex meelood meel waa kasoo xaroonaysaa aan isqiyaasi leeyahay bal ciyaarihii dib aan ugu noqonno waxaad iga warantaa siday ku furmeen iyo waxyaabihii ugu horreeyey oo maaragtay garoonka lagu furay oo dadku ay arkeen markii ugu horreysay horta ciyaaruhu dee marka shalay waxaa furmay ciyaaraha oo cagta laga ciyaaray footballkaaba ciyaaro iyaa ka socday laakiin galabta oo kale markay bacdal maqrib ahayd waxaa bilowday damaashaadka lagu furahayo ama xalfada weyn ee lagu furahayo olambikada bilaabatay waxaa soo maray oo markii ugu horreysay lagu furay heeso gabadh braziliana ay meeshii ka furtay iyo gabdhaha modelka sameeya oo kale baa lagu furay riwaayadaha lagu furay cajiiba oo aad aad indhasarcaad camalaha lagu furay marka waxaa lagu furay waxa weye xafid aada u weyn bay ahayd brazilianku waxay ku leeyihiin marka la shekeysatid waa markii ugu horreysay oo xasad noocaan oo kalea lagu qabto maracana ama rio de janeiro magaalada weyn ee rio de janeiro ciyaaro ka furmayaan
cabdinuur faarax maxamuud oo ku nool dalka brazil oo khadka telefoonka igu warramaya ayuu kaasi ahaa goor dhoweyta halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a washington
subax walba kuwaa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
halka dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a aamina xersi mooge oo ah ganacsade inta badan caanka ah afrika islamarkaana uu ganacsigeedu aada uga shaqeeyo wadamada bariga afrika ayaa socdaal ku tagtay magaalada hargeysa aamina xersi oo asal ahaan soomaaliya balse fadhigeedu yahay magaalada kambaala ee dalka uganda ayaa ku guulaysatay abaalmarino ay bixiyaan madaxda bariga afrika gaar ahaan kenya uganda haddaba wariyaha v o eda hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa magaalada hargeysa kula kulmay aamina waxaana uu nooga soo diray warbixintan aamina xirsumoogo socdaalkeedana noqonayo kii u horreeyey ay ku timaado somalilan ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya oo aan kula yeeshay hargeysa waxay ku sheegtay in socdaalkeedana la xidhiidho martiqaad ay ka heshay kulan ay isugu imanayaan ganacsato badan lagagana hadlaya doorka ay haweenka ganacsatada ay ka qaadan karaan horumarka dhaqaalaha kulankaasi oo la yidhaahdo arda islamarkaana ay abaabuleen dhalinyaro badan oo soomaaliya oo hablo u badan iyagoo kaashanay ganacsato kala duwan iyo shirkadaha soomaalida qaarkood horta aad baan kuu mahad celinayaa inaa fursadan ay siisid horta waxaan u imid maanta igu horeysa somalilan inaan imaado na waxaan u imid inaan ka qayb qalo samidka ee ku saabsan dumarka ardaah madaxweynayaasha kenya iyo uganda oo ka duulaya ganacsiga ay aamina ka hirgelisay dalalkaasi waxay guddoonsiiyeen abaalmarino hase ahaatee waxaan weydiiyey wixii caqabada jiray muddada ay ganacsigaasi waday challenges badan baa soo maray kan aada u sheegi karo horta ganacsigan anigu ka shaqeey wax waaweyn marka dumarka badanka dadku ma ogola waxaa odhanayaan waxaas oo kale kama shaqeyn kartid waa lacag badan rigs badan buu leeyahay ma qaban kartaan marka first of all koley na dumaro badan business aan kamey taaban marka is very very waa very markii hore igu ahaa labaad waa dadka lacagta bixiya haweenka waxay odhanayaan ilaa ma intaas ma dhaafin karo haddana waxay odhanayaan ma jirto anigu challengekaas baan aada u maray oo wax badan aan anigu sii sameyn lahaa baaba idhaafay because of iyagu iyo aaminayna aamina oo aan hore u iman somalilan islamarkaana dalalka kenya iyo uganda markii hore qoyskoodu qaxoonti ahaan u tegeen balse kaalin mugla ka qaadata kobaca ganacsiga dalalkaas iyo guud ahaan mandaqadda ayaa wax ka weydiiyey sida looga soo dhoweeyey somalilan
sida madaxda baa lai soo dhoweeyey haddana waxaa arkaysaa inay dadku oo dhan inay aada igu faraxsadeen madaxda dadka yaryar iyo dadka oo dhanna intaas baaba wax weyn igu ah aan ilaahay igu mahad sheegaya na waxaan aada iyo aada iyo aada ugu mahad celinayaa madaxweynaha madaxweynaha iyo marwada somalilan madaxda oo dhan kulanka ayaa aamina u timid oo la yidhaahdo ardaa islamarkaana ay wadaan dhallinyaro hablo u badan oo soomaali ah ayaa maanta ka furmaya hargeysa kulankan ayaa ujeedadiisu tahay in lagu lafaguro doorka ay haweenka ganacsatada ay ka qaadan karaan horumarka dhaqaalaha deegaanada af soomaaliga lagaga hadlo barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
aad ayuu mahadsan yahay barkaad maxamuud kaariye warbixintaasi nooga soo diray magaalada hargeysa waraysigaasoo dhammaystirna waxaa laga yaabaa inaad ku dhegeysataan idaacadaheenna soo socda halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a dalka masar waxaa jira haween aan xidhan xijaabka madaxa v o eda ayaa waraysi arrintaasi ku saabsan la yeelatay haween kala duwan oo ka hadlaya mowqifkooda ku aadan arrintan wariyaha v o eda xamaada al rasaam ayaa warbixintan qaahiro ka soo diray sahre cabdi axmed ayaa faahfaahinta inoo haysa haween badan ayaa u xirtaa dookooda xijaabka waddankaas waxaana dalka masar diintu ay ka tahay qaabka labiska dumarka qayb ka mida xaragadooda ma'iye hishaam waxa ay wadataa xijaab هي بس ليها علاقة بإنه في الآخر أنا ببرسيف نفسي والناس بتبرسيفني في الشارع على أساس إنه أنا waxaan u شخص xirtay شكلها si كبير.
aan ilaahay ugu dhowaado waana ku doonaa raalli ahaanshiyihiisa intaan awoodo waayo ogyahay alle isaga in aan u xirto waxaase kale oo xijaabka uu iga dhigaa sida qof weyn oo kale bulshada dhexdeedana waxaan ka ahay qof weyn oo qaangaar ah in badan oo ka mida dadka u ololeeya dumarka qaybtana ka ahaa kacdoonkii labadii kun iyo koob iyo tobankii dalkaasi ka dhacay ayaa haween fara badan oo ka mida waxa ay go'aan ku gaareen inay iska dhigaan xijaabada taasoo tusaale ay uga dhigayeen dhadhaminta xorriyadda waddankaasi markaasi uu helay aaya cabdulaahi ayaa ka mid ah gabdhahaasi ما كانش فيه زعيق بس انا اصلا كنت صغيره جدا فما كانش فيه aabbahay iguma uusan qaylinin isaga oo igu qasbaya xijaabka waan yaraa markii aan xijaabka qaadashadiisa bilaabay laakiinse maysan ahayn go'aankayga in aan qaato markii horeba haweenka dalka masar waxaa jira cadaadis ku salaysan xirashada iyo xirasho la'aanta xijaabka qaar ka mida maqaayadaha dadka sarsare ee ka cunteeyaan waa laga mamnuucay xijaabka laakiinse haweenka aanan xijaabka xiranin dalkaasi waxaa dhinaca kale soo wajahaya caqabado ay kala kulmaan eheladooda saaxiibadood qoysaskooda iyo xitaa dadka aanan aqoonta iyaga u lahayn ee ay waddooyinka ku kulmaan على اي حد هو مجرد مواطن عادي يعني ninka tagsiilaha ahaa wuxuu markii hore ahaa mid caadi iska ah laakiinse luuqadiisu uu igula hadlayey ayaa isu beddeshay mid xamaasadaysan oo xiisad ku laran isagoo igu dhahay labiskaagu waa mid dembi leh mana aysan ahayn inaad bulshada soo dhex gasho adigoonan xijaab wadan dalka iiraanna qaar ka mida ragga ayaa soo dhigaya sawiradooda iyagoo xijaabo xiran goobaha arrimaha bulshada ee internetka taasoo ah ololaha mudaharaadka ee ka socda internetka ee looga soo horjeedo in dumarka lagu qasbo xijaabka dalka masarna qaar ka mida dumarku waxa ay sheegeen inay taageerayaan ololahan maxaa yeelay waxa ay doonayaan inay dharxirashadooda ay u noqdaan waxa ay iyagu xor u yihiin oo aanan lagu qasbaynin آه لا ممكن في لحظة من اللحظات أفكر في قلع الحجاب خصوصا إن مشكلتنا في مصر halkaasi marka ay taagan tahay waa inaan ka fakeraa inaan tuurayo xijaabkayga iyo in kale laakiinse mushkiladda masar ka jirto ayaa ah heerka nolosheeda haddaad booqato guri aad taqaano qaarkood dadka caadigana ay leeyihiin adigoo aanan xirnayn xijaab waxaa lagu fiirinayaa sida qof cusub oo aysan aqoonin oo kale waxaadna dareemaysaa yaxyax dowladda masar ayaanan soo saarin sharci xadidaya dumarka waxa ay xiranayaan laakiinse sahar ayaa waxa ay leedahay xorriyadda dhabtaa waxa ay hirgelaysaa marka qof kastaba uu doonayo in ay ka suurto gasho isaga oo uusan dadka kale ku qasbin waxa aysan raalli ka ahayn
warbixintii wariyaha v o eda magaalada qaahiraha xamaada al rasaam waxaana inoo soo koobaysay islamarkaana inala socodsiinaysay sahra cabdi axmed halkaad dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada washington haatan aynu ku wadanasanno codkii dabacsanaa ee fanaanka cumar shooli iyo heeskiisii naf yahay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida
afyahay wadaadiyo weligii la sheegaba weydiiyey cudurka walaacinaye nafyahay wadaadiyo weligii la sheegaba weydiiyey cudurka walaacinaye weydiiyey cudurka walaacinaye weydiiyey cudurka walaacinaye nigana waxa sheegiyo niga diiday wani nigana wax sheegiyo niga diiday wani wacdika la bustee nigana wax sheegiyo iga diiday wani nigana wax sheegiyo iga diiday wani wacdika la bustee waa waa waa waa waa waa waa waa waa wayahay ku daaye wadadeeda maraysa wayahay ku daaye wadadeed maraysa haddii aan ku waayena walaala isuu maqano weligood baa kala helaa warka aynu noqoone haddii aan ku waayana walaala isu maqano weligood baa kala helaa warka aynu noqoone weligoodba kala helaa warka aynu noqone weligoodba kala helaa warka aynu noqone igana wax sheegino iga diidayoane igana wax sheegiyo iga diidayoane wacdika la bustee nigana wax sheegiyo iga diidayone nigana wax sheegiyo iga diidayone wacdika la bustee Wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa. wayahay ku daaye wadadeed maraysa Waa, waa, waa, waa, waa, waa, waa, waa, waa, waa. wayahay ku daaye wadadeed maraysa
codkaasi cumar shoole iyo heeskaasi waayahay ku daayay wadadeed maraysa idaacaddeena aroornimo ayay gebagaba u tahay xuseen barre aadan iyo anigoo asaare cabdi axmed ba waxaan idin leenahay intaynu maanta mar kale hawada ku kulmi doonno idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada inta ka horraysa nabadgelyo
igo kumaage badecada adduunka war ma kaga celiya wadka kama hayn karo